الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبيina محمد وآله وصحبه وسلم arkaantii buu ka bilaabaya halkan salaada iyo guud ahaanba salaadu sifada ay yeelanayso iyada oo dee uu isku dhex wadi doono arkaanta iyo sunayaasha marka runtii ay tahay inaad aada ugu kala fiirsato wixii rukniyah iyo wixii sunno ah arkaanta ilaa waxaa laga yaabaa inuu daliskeenan ugu soo horeysa ugu soo horeeya ay gaadho ilaa afar shay wuxuu ku sheegaya takbiirat lixraam iyo niyada takbiirat lixraam iyo sarajooga lagu odhanayo iyo faatixada iyo ilaa lix sunne meelahaas u sheegi doona insha allah yundabu waxaa la suneeyey an yaquuma lahaa salaadii inuu ukaco bacda faraaqi limaam bacda faraaqi liqaama marka aqiimida laga baxo in qofkii jamca dee la tukanaya uu ukaco salaadii baa wanaagsan halka aimada qaarkoodna ay yidhahdaan qad qaamat isalaa marka uu imaamku maraya hala kaco iyagu waa marka laga baxo aqiimiduu dhameeyo imaamka oo nebigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam hakicina xataa tarawni ilaa ay aragtaan anigoo soo baxay oo guriga kasoo baxay hakicina aqiimiduba ha dhamaato marka bacd laima waxay leeyihiin dee imaamkii waa waktiga la arko wayundabu waxaa la suneeyey asafu lwal safka hore inuu qofku ku dadaalo waxaa khayr ku sugan haddii ay dadku ogaan lahaayeen tegiddaas shamca iyo safka hore way u qori tuuran lahaayeen waa kii xadiidka xusayay wa taswiyatu sufuuf safka in la wanaajiyo jamacoo dhan bay saarantay sunnawta walilimaami aakad imaamkiina waa noo sii adkeeyo waa mas-uuliyaduu leeyahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee waaba kii dhex marayay markii uu aada u simeey o arkay nin laabtu soo yaro baxsan tahayna waa kii aada u xanaaqay laa takhtalifu fatakhtalifu quluubukum latusawuna sufuuf aw layukhaalifana allahu bayna quluubikum aw kamaa qaal safka ama wa idin hagaajin ama isweydaar baa idinku dhici riwaayinka qaarkoodna waxaabay tilmaamaan ushan khadiibka uu qaatee dheer oo kale intuu qaato inuu ku mitirin jirayda macnaha laastooda sidaa ugu simi jiray oo dee ihtimaamka runtii hawshaa la siiyay baad arki karaysa wa itmaamu safi lwal falwal sidaa u kala horeeyaana in sufuufta loo buuxiyaa wanaagsan oo dee xadiidkii waxa uu ahaa man wasala safan wasalahu llah wajihat yamiin limaami afdal imaamka dhinaciisa midig in lagu tukado ayaa iyaduna sii fadli badan xadiidku waxa uu ahaa ilaahay iyo malaa'igtiisuba waxay u ducaynayaan calaa mayaamin sufuuf sufuufta dhinaca midigta uma yanwi biqalbi qalbigiisu dabeed qofkii ka niyoonayaa salaadii inama alacmaalu binniyaat waa camal kastaa niya ay u baahan yihin fain kaanat fariida salaadii haddii ay farad wajaba niyatu ficli salaa salaada falideeda inuu niyoodo wey salaadii inuu falayo faradka ahayd ayuu niyoonaya wa kawnuhaa farda waxaa kaluu niyoonayaa salaadan inaanay sunno ahayn faradka wa tacyiinuhaa duhran aw casran aw jumca intaa inuu mid un cayino wey oo dee qalbigiisa uu yidhaha farad oo dhan maaha hataa tukanaysa waa duhr ama waa casr ama waa jumce dee inuu qalbigiisa taasi soo marto ila xabad farad baad tukanaysaa hadduu kasoo qaado ta ay tahay dee muu soo marin qalbigiisa wayajibu qarnu dalik markuu sidaa u niyoodo dalika niyada ah inuu la xidhiidhiyo qarnu dalika niyadaa inuu la xidhiidhiyo bitakbiiri takbiirta inuu la xidhiidhiyo isagoo sidaa wanaagsan u niyeysan oo aan fikirayn oon meel kale ku maqnayn laakiin qalbigiisii sidaa usoo jeedo inuu allahu akbar yidhaahdo fa yuxdiruhu fii dihni waxa uu kusoo xaadirinayaa madkuurkaa qalbigiisa xatma waajibnimada intaa aynu soo sheegnay ma dukira min alumuuri halaa saddexda arrimood aynu soo sheegnay salaadan inuu falayo waajibka ah ee heblaaye ah qalbigu kusoo xaadirinaya waana arrin waajiba wayatalafadu bihi nadban wuu ku dhawaaqayaa sunanimona intaa adigu daliil ma hayaan madhabku laakiin istimbaadaad kale iyo unbay ku wadaan oo wax daliilo uma sheegaan in lagu dhawaaqayo oo macnaha usalli fardalhiblaayataa la odhanayo iyagu isagu markan horuu sheegayo taasi ujeedaa usalli farda aلظhr intaasunba odhanayaa bu macnaha ujeeda oo inuu dee qalbigiina ku qabto kuna dhawaaqo markaa ku dhawaaqidii ayaan runtii wax soo aroray baan jirin oo nebigu dee markuu la hadlayay calayhi salaatu wasalaam ninkii salaada xumeynaya wuxuu ku yidhi un istaago allahu akbar dheh asxaabtuna markay ka warramayaan waxay leeyihin nebigu allahu akbar buu ka bilaabi jiray salaada isaga laftiisuna dee uma yanwi biqalbihi bui waniyatu maxaluhaa alqalb qalbigaa laga niyoodaa ayaabay madhabka laftiisuna leeyihin laakiin intaa yaree dambe ay raaciyeen ayaa runtii aada moodaa inaanay wax daliilo ukeenin mararka qaarkoodna dee waswaas baabay keentaaba oo dar usallidaasu siday uhayaan ragcadda horeba la tukanayo ayaad arkaysa iblis baa u dhex fadhiisanaya intan saddexdan isku hagaajintoodii iyo qalbiga marintoodii iyo allahu akbarta waafajinteedi war wixii weli iskumay hagaagin bal hadda kuurka ugu jir siduu u leeyahay bu imaamkiiba ay dhacaysaaba inuu aado ragcaddii horeba ka tuuro ama fadiilatu taxriim ay gaadhaba dhaaftaba wayaqsiduhu intaa aynu soo sheegnay uu niyoonayo wuu qasdayaa muqaarinan isagoo la xidhiidhinaya liawali takbiir allahu akbar markan uu leeyahay saddexda arrimoode horuu la soo xidhiidhinaya oo saddexda arrimood isagoo niyada ku haya waa inuu allahu akbar bilaabaa wayastaصxibu xataa yafruqa min wuu la saaxiibinayaa waxaa hore aynu soo sheegnay iyo allahu akbar ayuu mac ka wada dhigaya ilaa intuu ka baxayo allahu akbar intan uu leeyahay waa in wixii saddexdii shay u niyeysnaa aanu ilaawin ama aanay qalbigiisa ka bixin ee saddexdaa iyo allahu akbartu waa inay xidhiidhsanaadaan walaa yajibu tacarudu inuu u banbaxaa waxba waajib maaha licadadi rakacaah licadadi rakacaat rakacaadka macnaha tiradooda oo uu idhaahdo arbaca rakacaat ama halaata rakacaat kuwa waxba uma banbaxayo waajib maaha wala lidaafatu ila allahi tacaala inuu ilaahay u idaafeeyo u idhaahdo adaan lilahi tacaala intaa aynu waxba raaciyaa maaha macnaa inuu ilaahay u idaafeeyo lilahi tacala waa taa wala adawa lqada inuu adaan ama qadaan yidhaahdaana waxba waajib maaha bal yundabu dalika bui intanba waa sunna un iyaduna sa macnaha dee wuxuu isagu ujeedaa inuu qofku idhaha usali farda duhri arbaca rakacaati adaan lilahi tacaala intaa inuu israaciyaa waajib maaha waa iska sunne xataa qalbiga ka niyoodkeeda uu ka niyoonayo laftigeedaan waajib ahayn kuwaa hore inuu qalbiga ka niyoodo saddexdaa shay waajib aha laakin kuwan waajib maaha mid show carab ah oon garanaynin intan ayaa uu mid baa ka ag yidhi usali farda duhri arbaca rakacaati adaan mustaqbil alqiblati lilahi tacaala allahu akbar dee idan raaci bu i haddaba dhaydkana oo ym fi yawmi kada dheh mar haddii wixii kaleo dhan ba ad sheegtay dee taariikhduna intaa tahayna raaci bu wain kaanat haddii ay tahay salaadii naafilatan sunne muaqatatan oo wakti loo sameeyey wajaba tacyiin dee waxa waajiba inuu cayimo sunuhu haddii uu leeyahy sunne wakti la yahay inuu tacyiinkiina iska raaciyaa wanaagsan ka ciidin wa kusuufin wa ixraamin wa sunati duhri wagayri dalik sunaha markaa muaqadka waktiga leh ee tacyiinkaa dee uu u samayn karaa markuu niyoonayo salaatulciid wakti bay leedahay kusuuf dee waktigeeduna waa markay dayax qoraxda madowdahay ixraamka waa markuu qofku xidhanayo sunatu duhri de waa ama ha ka horeysa ama ha ka dambaysa wakti bay leedahay wain kaanat naafilatan mudlaqa salaadan uu tukanayaa sunna sii daysan hadduu yahay oo macnaha aan wakti lahayn oo dee sunahan qofkuu doonaya inuu iska badsadaba ajzaahu niyatu salaa waxaa qofkii ka gudaya inuu niyoodo u salaadii oo macnaha inuu salaad tukanayo unbu niyoonayo walow shaka haddaba intaa halkaasuu kaga baxay niyadii laakiin isagii oo wax taariya yimaadeen buu ka hadlay walow shaka bacda takbiiri intii wallahu akbar yidhi kadib buu shakiyey fi niyati niyadii wartalow miyaad niyootay mise suuqaabay niyadaada ku maqnayd buul aw fii shardihaa ama waxa uu shakiyey shuruudii dee loo xidhayay niyada bian shaka hal nawaa alfariidata am laa waa sidaas weeye shakigu shuruudaa loo xidhaya dee aynu soo marayn shuruudihii buu shakiyey fa yumsiku u yar gaabsan uu ufikiri wey uu fikiraya fain dakarahaa haddii uu xusuusto qabla ficli ruknin intaanu rukni samayninba dee ruknigu waa masal faatixo oo la dhameeyo rukuuc ictidaal waxyaalahaasa markaa rukni ah intaanu xabad noocaasoo dhamaystirin ayuu xusuustay waqasura alfaq waqasura alfasl waktiguna waa wakti iskaba koobanba oo ilbiriqsiya lam tabtul salaadiisii shakigaas waxba yeeli maayo markuu allahu akbar yidhi kadib ayuu buri talow wax niyo ah miyaa dee la timid oo salaada inaad falayso oo duhur ay tahay ma niyood si adigoo kii u cadhaysan ama dukaankii xisaabinaya unbaad allahu akbar tii talow maxay ahayd calaa kulli xaal haddii taasi ay dhacdo dib ha u yar noqdo oo hadduu xusuustana waa axsana wa ajaad markaa salaadiisina buri mayso haddii kalena waa dar wain daala haddii uu dheeraado waktigii uu fikirayay baa dheeraaday ee uu lahaa falow maxaa jira aw bacda ruknin qawliyin aw ficliyin ama waxaabuu xusuustay intii uu sameeyey macnaa siduu ufikirayay fikirkii siduu u waday ayuu xusuustay rukni intuu sameeyey kadib ruknigaasi qawli iyo ficli midku doonaya haado dee ka qawligii waa akrintii faatixada kan ficligaayna waxa wey ma hadee takbiir rukuucdii ictidaalkii ku xigay iyo kuwayaalahaas oo kale marka muddadaasi markii ay dheeraatay ee hawshaa dhan uu qabtay kadib buu ayuu xusuustayba xusuustayda horeba soo qaado fain dakara haadaba soo qaado marka xaaladdu ay caynkaa tahay batalat salaadiisii waa buray shakigaasa aafeeyey marka yaqiin baa laga doonaya qof imika ha bilaabo ha u dhaqaaqo walow qaaca niyata niyadii buu qofkani jaray salaad duhur buu ku jiray iskaga baxun baabuu yihiba aw cazama calaa qaطcihaa ama wuxuu yihi haatan tan waxaa kaa go-aana inaad ka baxdo oo taa horena dee inuu ka baxu niyooday tanna waxa uu go-aansaday aad ka baxday way yar kala sokeeyaa ta horaa sii go-aan badan de aw shaka ama wuxuu shakiyey hal qaطacahaa kalow niyadii miyaad goysay oo salaada ka bixideeda talow miyaad goysay mise taladud baa jira aw nawaa fi rakcati اlula ama markanuu ragcadda horeba ku jiray ayuu sii niyooday qaطcahaa fi taaniya markaad ragcadda labaad marayso iskaga baxa wax ereyayeyba wuu xidhay ragcaddii hore ku jiraa wuxuu leeyahay ta labaad markaad marayso salaadan iskaga baxa aw callaqa alkhuruuja ama ka bixidii salaadaba wuxuu ku xidhay bima yuujadu fi salaati salaada dhexdeeda wax la heli doono yaqiinan dhabnimo loo heli aw tawahuman ama ismootiis loo helayo shay intuu salaada ku jiraba soo gelaya oo la hubo ama loo malaynayo ayuuba kusii xidhay u yihi kaa marka la helo aad ka baxdi tusaale ka bixiyey ka dukuuli zaydin ninkii a saaxiibka ahaydana magacaa la odhan jiray kol hadduu soo galo waa ka halkaa kasoo bidhaamaye gaadhigiisiiye iska baxdid buuri ama waxaa bui dee jaadkaa lagu ibtileeyo markuu soo dhaco aada iskaga baxdi xunb dee wuxun kasoo qaad batalat fi lxaal markanuu joogaabay buraysaaba markanuu bilaabayba dee waa ka burtayba wax lasii sugayaaba ma jiraba inama alacmaalu binniyaat bale dee niyadiisiina waxay noqotay inuu waxan gooyo dee loo raaca walaw axrama biduhri salaadii duhur buu qofkana xidhay qabla zawaal intaan waktigiiba gelin caaliman isagoo ogsoon inaan waktigi gelin lam tancaqid dee ma guntamayso maxaa yeele dee waa cabas ina salaata kaanat cala lmu'miniina kitaaban mawquuta waa shay maktuuban mawquuta wax waajib ahoo lagu farad yeelay oo waktina loo sameeyey ayaa ilaahay uu ku sheegay haddaba haddii isagoo ogsoon inaanu waktigi gelin uu qadimay dee dhayal dhayal bay ninkaa ka tahay duhuraan gelin baan tukanayaa salaadba waktigeedaa la tukadaa salaadiba ma guntamin wey aw jaahilan ama isaga oo aan garanayninba inuu waktigii kan yahay iyo in kale incaqadat naflan waxay ku dhici uun sunne markaa caalimanna waxay noqonaysaa annahu qabla zawaal jaahilanna waxay noqonaysaa annahu qabla zawaal oo masel wuxuu caalim ku ahaa inaanu waktigi gelin kanna wuxuu jaahil ka yahay inuu waktigii inaanu waktigii gelin baanu garanayn oo wuxuu moodayaa inuu waktigi galay ee markaa salaadiisa sunay udhacaysa kan jaahilka ahaa ee aan dee mooda is islahaa waktigii wuu galay oo muxuu ku gartay dee in waktigii aanu gelin dee mar dambe masaajidadii adaanay isagiina way dhacdaa salaada subax labada adaan inkastoo inaga mid daakiraad la yidhaha un dadka lagu ibtileeyey kuwa wadaadada ee meelaha ka adaama oo aan runtii xataa madhabkana ma sheegayo aad baabay uradiyaan ibnu xajar siduu fatxulbaariga kaga hadlayo bahal bidca ah oo daakiraad la yidhaahdo un bay soo rareen buu kuleeyahy waana de aimada waaweyn ee madhabka shaaficiyada markaasuu aada u radiyaya markuu bukhaari sharxayo kitaabkiisa fatxulbaariga waana dee arki doontaa me waanaynu soo marnayba labada adaan in laba adaan un baa uu sheegay laakin daakiraadani waa gadaal beh waktiyo yaroo dhaweyd beh imikadan laftigeeda geestan wadanka bariga iyo koonfurta oo kale waa labadii adaanu iyo jabuutidaa laftigeeda halkan un baa mid un baa laga yaabaa inuu iska qabsado habeen la fuulo ka kalena uu idhaahdo wax wanaagsan buu sameeyey ku dayo dabeedna intaasun baabay dee ku jidaysaysaa marka adaankii hore uu qofkii mooday dee in salaadii ay gashay kii dambena waxa uu maqlay mar dambe salaadii hore maxay noqotay sunna un dheh salaadii hore sunay noqotay haddaba walafdu takbiiri mutacayinu bilcarabiya ereygan takbiirat lixraam waxa weeyaan luqa alcarabiya wa huwa allahu akbar allahu akbar ayaa markaas loogu dhawaaqaya ee meesha la keeni maayo tarjamadii kamaal atator ninkii la odhan jiray oo kale ee turkiya haystee gaaladu ay wateen yidhi wax carabiya laguma hadli karo salaadana hala turjumta macaa faatixadeeda iyo allahu akbarteeda dabeedna dee imaamkii ugu horreeyey markii uu galay salaadii ee uu ku xidhay allahu akbar oo la turjumay ilaahay baa weyna qof turkiya ummadii ilaahay ee muslimiinta adee way iskaga tegeen masaajidadii nin waliba gurigiisa ku tukaday beri dhaweyd baa lagu soo noqday marka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas buu dee barayay ummadda salluu kamaa ra'aytumuuni usalli sidaa igu aragteen ana u tukanaya u tukada buu dadkana ku yidhi siduu u tukanaya sidaas ahayd walaw asqata xarfan min aw amase allahu lakbar saasuu odhanaya maxaa farqi wa ka dambaa mucaraf allahu akbar ama allahu alakbar dee iyadana waa tacriifu darafayn una wuxunay faa'idaynaysaa un xasri allahu ilaahay alakbar weeyaan walaw asqada xarfan min haddii uu xaraf ka tuuro intaasoo eray oo xaraf buu gooyey aw sakata bayna kalimatayhi ama labada kelmadood dhexdooda iska aamuso waxa uu yidhi allahu muddu aamusta akbar buu aw zaada baynahumaa waawan ama waaw buu ku kordhiya waxa uu yihi allahu wa akbar aw bayna albaai wara badiya ra-da dhexdoodu geliyay alifan allahu akbar muadimiinta qaar oo ay ku badanta lam tancaqid may guntamin markaa salaada ninkani tukanaya oo masaa'ilka horena waxa ay la guntami weyday kol hadduu xarfan minhu ka gooyey dee allahu akbarba lama yidha kuwan dambena waxa ay ay la guntami weyday dee waanu hagaajinin oo sidii waalidka ahayda sugnayd dee lagu imanina waa kan dhan goosta ama ku siyaadiyey marna uu nuqsaamiyey marna uu siyaadiyey fain cajaza hadiiba hadii uu ku hadli kari waayo haddii ku hadli kari waayo likharasin wanaxwi kharasku waa aamusnaan baa ku dhacday qofkan dee dadka qaar aan hadlini way jiraan ama dhagoole ha ha ahaado amaba qof iskaba dhaga qabo carabka faalij kaga dhacay ha ahaadee way jiraan dad aan hadliba karin wajaba taxriiku lisaani wa shafatay daaqata wajaba waxaa waajib ku noqonaya taxriiku lisaani carabka inuu dhaqdhaqaajiyo iyo wa shafatayhi dibnihiis daaqata inta uu karo inta uu karo unbuu isku dayi doonaa afka iyo carabka inuu dhaqdhaqaajiyo oo maxaa dhimid dee mu iska mu iskaba haystaba faataquu llaha ma staطactum wamaa amartukum bihi fa'tuu minhu ma staطactum aw kamaa qaal sida ilaahay aad baa ku sheegay nebiguna xadiidka uu ku sheegay waxa qofka laga doonaya inuu ilaahay ka cabsado la yimaado intuu karo intuu ninkani karay waxa weeye afdhaqaajinta iyo carab dhaqaajinta fain lam yacrif ilcarabiya qofkii carabadiiba ma garanayo kabara biayi luqatin shaa luqaduu doono ayuu markaa ku ku xidhan doonaa ilaahay baa weyn buu odhan laakiin ma halkaasuu ku joogayaa maya wa calayhi an yatacallama dee inuu wax bartaa waajiba inuu tan barto sida loogu dhawaaqayo talqiinna ha ahaatee taasi uu hawlgelaya oo kama gaabsanayo laakiin in amkanahu buri dee iyadana waa haddii ay u surowdo walow bisafari buu shaarixuna raacinaya haba rixlaystee oo dee fadhi cilmi laguma hele waxa laga maarmaanaya inuu urixleeyo waa waajibkii siduu usoo baran lahaa fain akmala fain ahmala maca alqudra haddii uu iska daayo macnaha waxbarashada haddii uu ka tago isagiioo baran karaya wadaaqa alwaqt waktigiina wuu kusoo kadiyey oo cidhiiri buu noqday tarjama horta marka ha iska turjumto oo ilaahay baa weyntiisa ha iska sii wato salaadana ha tukado wa acaada salaada salaadiina wuu soo celiy oo kolka u si wanaagsan u barta ha soo celiy laakiin marlayba isagoo baran karaya lagama aqbalayo inuu iska fadhiyo qofki allahu akbar un isagoo iskale akbar agtu waa af soomaali maogta ak sifa hamzi la idhaa buu leeyahy kaaf markaa waanu dee si wanaagsan ugu dhawaaqa ag dee maaha kaaf markaa maaha waa ga ga buu ku dhawaaqay ga-dii af soomaaliga akbar marka akbartiisana ha iska haysto culimada intuu u tago bal ha yidhaahdo ilaqima ha yidhaahdo waa waajib isaga saaran ilaahayna kala xisaabtamay salaadiisuna midii dhanka goonayd bay noqonaysaa haduu dee hawshaa u dhaqaaqi waayo wa aqalu takbiiri waalqira'ati takbiirta waxa u yar iyo akrintan la akriyayo manaa qadarka xagga kor uqaadintu ka hadlaya iyo wasaa'ir iladkaar dikrigan kale la sheegayada ee salaada dhexdeeda lagu akriyayo xagga kor uqaadinta waxa u yar an yusmica nafsahu inuu naftiisa maqashiiyo qofkani naftiisa waa inuu maqashiiya goorma in kaana saxiixa samci haddii maqalkiisu uu fayow yahay bilaa caaridin buuq iyo gariir iyo guux midna aanu jirin caaridku waa kaas laakiin haddii dee maqalkiisu aanu wanaagsanayn in yarunbu dee kor u qaadaya hadduu maqalkiisu caafimaad qaba intuu ku maqli lahaa oo kale haddii mishiina agtiisa ka buuxay ka guuxayaana ismaqashiyo odhan maaye meeshuba dee iyana way sii gariiri haddii jamac oo dhami kor u qayliye macnaha isaguna dee wax yarunbu haddii caaridkani aanu jirin intuu ku maqli lahaa qof waliba waa inuu naftiisa maqashiiyo waxaa la diidayaa meesha sida dadkan qaar markay kugu ag tukanayaan kuwaswaasinaya ay kalifaysa in atixiyaadkiisa dhegaysato ama faatixadiisa macnaha dhagahu wuxuu kaa qabsanaya wuu ku jahaynaya dabeedna waxa dhacaysa in taadiiba aada maqliba weydaba taasaa la diidaya qof waliba naftiisa maqashiiya bal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku haystay nin qur'aanka akriye oo jamaca kamid ahaa waryaadheen orma mid baa idinka idin kamida baa qur-aanka akriyay bula sho wuxuuna idhahdaa muxuu qur-aanku kugu soo taagan yahay haddee kolley nawca ma waa maqal baa jira wayajharu limaamu bitakbiiraati kulliha hadduu imaam yahay takbiiraha kor buu uqaadaya allahu akbar kor bilkafdi warafci wey macnaha korku kol kor u socdo iyo kolku hoos u socdo wayushtaradu waxaa la shardiyayaa an yukabira qaa'ima fi lfard salaadii faradka ahayd kana waa rukniyo la soco tii hore aynu soo marnay waxay ahayd niyadii takbiirat lixraamkiina labu aha kanna waxa weeyaan waa rukni kale in takbiiratu lixraamkan iyo niyadan iyo ay ku dhacdo qaa'ima fi lfard salaadii faradka ahayd salaada faradka ah waa in allahu akbarta markaad odhanayso sarajoogay ku dhacdaa adigoo aan soo rukuucayna qumaati u taagan maxaa loo daliishanaya xaafiduu cala asalawaati wasalaati lwusla waqumuu lilahi qaanitiin idinka oo markaas qaa'imiin ah mudiiciin oo lagu fasire waqumuu lilah ilahay dee isu taaga baaba la leeyahayba nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkii cimraan ibnu xusein saxaabigii xanuunsanayay waxa uu yihi bal waxaad yeelaysaa waa sidii waxba hayay xanuunka adaga sarajooga ku tuko haddaad kari weydana fadhiga haddaad kari weydana jiifka markaa sarajoogaa lagu horreysiiyeyo dee wax sahlan inaan ahayn ba halkaa nafsi ka muuqata fa in waqaca minhu xarfun allahu akbarti xaraf kamidi haddii uu ku dhaco fii gayri lqiyaam isagoo aan qumaati u taagnayn lam tancaqid fardan salaadaasi faradnimo uma guntamay wa tancaqid naflan sunay noqon doontaa lijaahil taxriim ninkii aan u garanaynin allahu akbarta in sirajoog lagu rido duuna caalimi laakiin ninkii garanayay in shardi uu ahaa sirajoogu waxba uma guutamaysa kaa qofkani wuxuu yimi imaamkii rukuucsan dabadeetana siduu usoo ximayey ayuun baabu allahudii uu yihi bu akbartiina sii foorarkii ayuu laqsiiyey isagoo rukuucdiiba in yar usii jiro jilbaha qabsanaya ayuu akbartiina ka gaadhsiiyey xaaladdu haddii ay caynkaa u dhacday dee sarajooggii baa meesha ka baxay salaadii haddaba waxay noqonaysaa sunne maxaa yeele sunaha sarajoog looma shardiyayn qofku dee isagoo iska fadhiyaba soo sunaha muu tukan karayn eeha wa isaga banaanay inkastoo ka taagan naskii unu ahaa xagga ajriga sunay noqonaysa laakiin waa qofka jaahilka ah ee aan ogeyn shardigan sarajoog inay allahu akbartu ku dhacdaa inay shardi tahay ka aan ogeyn bay suno noqonaysa kii ogaa laakiin isaga dee cabas buu galay soo kan ciyaarta galay wax shardi ahaa buu ka gudbay oo islaamku u xidhay duuna caalimihi waa saas wey wayudabu waxaa la suneeyey imika sunayaashii buu wadaa markuu sarajo ka baxay faradka haddana rafcu yadayhi xadwa mankibay inuu kor u qaado gacmihiisa ilaa garbaha isagoo la simaya xadwa mankibay garbuhu la simaya riwaayanka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu nebigu dhegaha darafkooda la simay qaarna inuu la simay carjawda yare laalaada ee dhegaha qaarna inuu garbaha la simay waxa ay ku jamciyeen saddexda riwaayada aimadu sida halkan aad ku arkayso in gacanta calaancasheeda hoosena garabka lala simo suulkana lala simo carjawda yar ee dhegta darafka gacmahana marka ay kor u taagan yihiin lala simo dhegaha darafkooda kore markaa saddexdii riwaayaba waa lagu wada camal falay gacmaha xaggoodii hoose garbahay la siman yihiin suulkiina waxa uu la siman yahay carjawda dhegaha ka laalaada faraha qeybtooda horena waxay la siman yihiin dhegaha darafkoodii kore dabeedna allahu akbar un wey elu qofkii sidaa yidhaahdo oo ama aada mooddo inuu wax iska qabanayo taasi iyadu meesha kuma jirto oo gacmaha da iskaba soo horreysiiyaba ee waa saasunbu odhanaya isagoo dee aan tacqiid wixii gelinin oo aan isku adkaynin ayubu aayar xadwal mankibayn weliba mufaraqat alasaaric faraheeduna ay kala tagsan yihin oo madmuuma iyo mufaraqa kala jireen madmuuma waa inaanay faruhayna isku dheganayna waa inay kala baxsan yihiin maca atakbiiri buu odhanaya allahu akbar markan uu leeyahin buu kor u yartaagaya gacmaha ilaahay isu salaamaya fain tarakahu camdan aw sahwan haddii uu ka tago ogaan ama ila uga tago gacmo korutaaga ataa bihi wuu la imanaya fi asnaai takbiiri laa bacda intanu allahu akbarta waduun buu la iman karaa laakin kadib lama imanayo allahu markii uu yidhi buu xusuustay akbar buu dee odhanaya akbar oo gacmaha kor buu taagaya qaybtaa dambe u gaadhsiinaya laakin allahu akbar intii uu yihi kadib buu xusuustay gacmihii kor uma taagay waktiga macnaha kor kor loo taagayo gacmaha waa marka allahu akbar ay soconayso ama bilow ha ahaato ama dhexdaba ha lagaga jiro waa wakti see aada u kooban intuu ereygaa odhanayaba wey allahu akbar wa takunu waxa ay noqonaysaa buuli kafaahu labadiisan baabico kafku waa intaas dee faraha iyo marka la iswada raaciyo calaancashe ila lqiblati buu ujeedinaya makshuufateyn iyadoo weliba iska faydanoo wax maraa iyo sooma gashanayo wayaxuduhumaa waxa uu dabeetana dhigaya bacda takbiiri markuu allahu akbar yidhaahdo ilaa taxti sadrihi laabta hoosteeda wa fawqa suratihi iyo xundhurta dusheeda ayuu saarayaa kolka sidaasina dee xadiidkii saxeixaa bay rasuulka kaga soo aroortay sala allahu calayhi wasalam calaa sadri bay laakiin riwaayadu sheegaysa inuu laabta dusheeda dhigay marka iyaguna waa calaa sadri oo xagga xundhurta sii xiga bay ku fasirayaan qolada madhabka meelay ka faa'idaysteen wayaqbidu kuucahu laysar waxa uu qabanayaa cumaacumtiisa bidix bikafihi alyman waxa uu ku qabanayaa kaa midig oo macnaha ka wax qabanaya waa gacanta midig kan la qabanayaana waa kuuca bidix wayanduru waxa uu eegayaa qofkan tukanayaa ilaa mawdici sujuudihi meeshan uu ku sujuudayunbuu eegaya markaana tukanayso ilaahay baad la munaajoonaysaa la faqaysa marka haddii meel kale aad eegto waxaa dhici doona inaad daaqada iyo sida loo sameeyey iyo waxaa eegto mararka qaarkood baa waxa dhacda qof tukanaya oo haddana kii kabaha qaatay ayuu sii eegay ilaa intuu ilinka kasii baxayo ayaad odhanaysaa taloma video buu ka duubaya aad buu usii eegaya saasuu isha ula raacaya kii oo sii baxayo markaa inuu maqan yahay baad garanaysa halkaasunbuu eegaya oo si ay u wada socdaan qalbigii qofka iyo qawlkiisi iyo qaalabkiisi intuba uma yaqra-u wuxuu akriyayaa qofkii marku salaadii dee xidho intii hore o dhan xidhashadii baynu marayna allahu akbartii baynu maraynaa iyo arrimaheedii iyo o dhameeyey intaa kadib waxau akriyaya ducaa alistiftaax ducadii salaada lagu bilaabayay wa huwa wajahtu wajhiya taasuu akriyaya wajahtu wajhiya liladi fatara asamaawaati waalard iyo ducooyinkii kale saxiixaani bay kasoo aroray kuu doono wayundabu dalika taa waa la suneeyey ducadaa inuu akriyo likulli musallin qof kastoo tuka tukanaya sunne uta muftaridin hadduu farad tukanayo iyo wa mutanafilin iyo haddii uu yahay mid sunno samaynaya wa qaacidin iyo mid fadhiya wa sabiyin iyo ilmo yar wamra'atin ruuxii dumarka ahayd wa musaafirin kii socdaalka ah mid walba waa u sunna ducadan inuu akriyo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam aayadduna ay sheegayso laa fi janaasatin janaasadii waxba waarid maaha iyada inuu ku akriyo walaw tarakahu camdan aw sahwan ducadan inii wajahtu wajhiya ayuu ogaan uga tegay amaba dee waa ilaaweyba washaraca fi tacawud waxa uu galay acuududii buu bilaabay lam yacud ilayhi uma noqonayo oo ducadaa waktigeedu waa marka allahu akbar la yidhaahdo ee aan isticaadada la gelin intaan acuudu la odhan waktigeedu intaasuu taagan yahay laakiin kol haddii uu waktigeedii baxay dib uguma noqonayo walow axrama haddii uu xidho allahu akbar bu faamana alimaamu caqiba caqiiba imaamkiibaa markii uu ad adigu xidhatay ayuun baabo ayuu imaamkii dee aamiye macnaa faatixadiibu dee dhameeyey wey mar hadduu imaamkii faatixadii dhameeyey dee waa kan inuu aamin yidhaahdaa dee waaba sunneba wuu sheegi doonaa amana maca dee isagun buu raacinaya allahu akbar markaad tidhi baabu waladaalin aamiintii buu bilaabay kolkaas allahu akbartaadii iyo aamiintiisaa isku xigaya marka dee imaamkii baad raacaysaa idaa amana alimaamu faaminu aduguna waad ku dari un ducadii iyo isticaadadii iyana maye waa kuwan uma istaftaxa dee markaasaad istiftaaxiina la iman inii wajahtu wajiya liladii fadara samaawaat isticaadadiina waad la iman faatixadaadiina waad akriyay isaguna suuradiisii kala wadaa imaamkii sii akriyaya janiska macnaha inaad ka wada faaidaysanayso ayuu ku muujinaya ducadii imaamkood raacisay istiftaaxii isticaadadii faatixadii intaadii o dhan baad isku kamilaysa laakin albaki maysid ama waswaasi mayside midun ku miti waxba odhan mayside inta waad isku wada wasanay walow axrama hadii uu xidha buu fasallama alimaamu imaamkiibaaba salaama naqsadayba qabla qucuudi intaanu fadhiisanin istaftaxa ducadiibu istiftaa ducaa istiftax buu samaynaya waa markay ka baxaan dadkani markii aada istaagteed jamcii soo gaadheed allahu akbar aad tidhi buu isagii aada ku xidhanaysa aad islahayd fadhiiso ayaa waxaa bu yiba assalaamu calaykum waraxmat ullah waabuu ka baxayba salaadii dee markaa intood hareeraha eegto waa jamaci noo soo aroosa waxba odhan maysi kaalay xaggan ku tukanee bay ku odhanaya markaa inta soo jeesta ninkii dhamaa xidhay salaadiisi xagey ka dhacday way la fududahay faradka ka bixidiisu waxaa la gudban kolkaa inuu dabeetana aayar halkiisaa ka wato oo ducaa istiftaaxun u wado dabeetna uu halkaa kasii wado salaadiisa istaftaxa wakaa wain qacada haddaba hadii uu fadhiisto fasallama imaamkiina uu salaamo naqsado faqaama uu istaago falaa sooma celinayo allahu akbar markii aad tidhi intaanu weli assalaamu calaykum odhan baabaad fadhigii ku gaadhayba allahu akbar intood siitidaad fadhiisatay dabeed markaad fadhiisatay inaad ataxiyaatuba odhan buu ka baxay dee waad kici uun oo isticaadadii iyo faatixadii ayuun baad wadaysa maxaa yeele waktigeedii wuu dhamaaday oo allahu akbar kalaa dee soo dabamartay walaw adraka alimaama qaaiman imaamkii buu soo gaadhoo taagan wacalima waxaanu ogaaday imkaanahu inuu ka gaadhsiinayo oo macnaha imkaanahu imkaana listiftaax ducadii inay usuuroobayso maca atacawudi waalfaatixa isagoo isticaadada iyo faatixadana ka gaadhsiin karaya ataa bihi wuu la imanaya intoo dhan ba waxaad u timid imaamkii oo dee salaadii jahriyada ahayd wada markaa waxaad qiyaastay salaadan dee inta uu ragcadda sii wadayo dana suuratu duxaa oo kale u bilaabay ama suuradeen waxaad tiri suuradaa intuu wado ducaa istiftaaxii iyo isticaadadii iyo faatixadii aada akrii lahaydba waad ka gaadhsiin karaysa ee markaa intoo dhan ba la wada kaalay intoo istiftaaxii akrido dabeedna isticaadadii akri faatixadiina ku xigsiyi intaa kadibna la rukuuc ila adigan qiyaaso waad arkaysaa suuraddu akriya inay dheer tahay fain shaka haddii uu shakiyo lam yastaftix walam yatacawad bal yashracu fi lfaatixa sunoo dhan buu dhaafayaa faradkuu bilaabaya waxaad u bilaabay markii horeysaba nin degdegay u ahaayo wala daalin markuu leeda aamiin tiri buu qulhuwallaha bilaabayba qulhuwallihii markuu bilaabay dee waxaad ka gaadhsiin kartaa ma jiro haddaba sunne iyo farad markay kulmaan awlawiyadda faradkaa la siiyaa alahama falahm wey markaa ka muhiim ka muhiimkaa waad dhaafaysa ahmkaa lagu horeynaya dabeedna waxaad qabsanaysaa kolkiiba yashracu fi lfaatixa faatixada ayuu bilaabaya fain rakaca alimaamu qabla an yutimahaa intaanad faatixadiiba aanu qofkani dhamaystirin buu imaamkii rukuucay rakaca macahu dee wuu la rukuucaya oo waa raacin doonaa oo adigoo faatixadii dee in yarba ka akriyayba iyaaka nacbudu adoo marayu rukuucay wa inama jucila alimaamu liyu'tama bih waad raacinaysaa marka oo faatixadiina qaybteedaa kale in lagaa dhaafay bay noqonaysa inkastoo masala khilaafiya ay goortan haddaba aanad faatixada dhamaystirayne dhexda kaga tegaysaa waa markan ay kuleeyihin shaaficiyadu in lam yakun haddii aanu ahayn istaftaxa walaa tacawada haddii aanad labadaa midnaba la iman wailaa haddii aada labadaa isku mashquulisay faatixada ka hor qaraa wuxuu akriyi doonaa biqadri ma ishtagala bihi wixii uu isku mashquuliyey qadarkii in la ego markan uu sheegayaa waxa weeye markan imaamkii uu rukuucay ee faatixadii ka wada gaadhsiin weyday ee lagu ogol yahay inaad ka bartagto waa markaad kolkii hore iska soo dhaaftay istiftaaxii iyo ducaaul istiftaaxii iyo isticaadadii aad soo dhaaftay laakiin haddaad ducaaul istiftaaxii iyo isticaadadii soo mariso dee sunno ahaa faatixadii bartanka markaad maraysana uu rukuucay inaad dhamaystirta wey waa midh amaba aada akrido qadarkaad sunnaha akriyaysa in la eg faatixada aad ka akrido ducaaul istiftax dee kolka la wada dhamaystiro malaa faatixada kamaba yara inii wajahtu wajiha liladii fatara asamaawaati waalard xaniifan wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin aw awal lmuslimiin aayadduna dee awal lmuslimiin ba ahayd xadiidka saxiixa muslim ku suganna wa ana min almuslimiin buu tilmaamaya inaad odhan karayso awal muslimiin miyaa tahay wa ana min almuslimiin baa kasoo aroortay nebiga idan labadaba waa la odhan karaa kolka dee int waaba dheer tahay be haddii markaad isku qiyaasto markaa inu faatixadii dhameeya un bay noqonaysaa imaamku haba iska rukuuco fain rakaca haddii uu rukuuco walam yaqra aanu akriin biqadrihi walam yaqra min alfaatixati faatixadii kamau akriin biqadrihi qadarka uu isku mashquuliyey sunnaha hore in la eg ducaaul istiftaax intaad isku mashquulisay in la eg haddaad faatixadii ka akri weydo batala salaatu way duraysa oo waxaa laga soo qaadaya qof sunno isku mashquuliyey iyadii oo faradkii uu sugayo awlawiyadii iyo ahamkiibuu lumiyey sidaa darteed dee ninkani waa inuu markaa waajib ka tegay wy wax macnaha mumkin u ahaayo u suuroobayuu iska daayay salaada dhexdeeda wain qaraa haddii uu akriyo faatixadii faatixadii buu akriyay bal dadanna ufiirso an yaroo isku noqnoqonaysa laakin markaad aada ugu fiirsato way kala baxaysa xayu goor buu akriyay faatixadii qulnaa aynu nihi yarkacu markii aynu nidhi wuu ha rukuuco faatixada dhexdaa kaga tago kolkaasuu akriyay faatixadii oo kamuu tegini faatixadii buu sii wado fatakhallafa bilaa cudrin cudur daar la-aan buu iska sii habsaamayba fain rafaca alimaamu imaamkii hadduu kasoo tooso rukuucdii qabla rukuucihi ninkan maamuumkii intaanu weli foororsaninba faatatu ragcat dee ragcaddaasi way dhaafaysa masel salaadii baad soo haleeshay imaamkii isagii oo taagan waxaad qiyaastay inaanad ka wada gaadhsiin karaynin saddexdii faatixadii baad horay ka bilowday bartanka marka aada maraysa ayuu rukuucay maxaa halkaa hore uu soo sheegay inaad yeelayso inaad halkaa ku joojinayso o aada raacayso oo intaa kalena lagaa dulqaado macsi ay tahay oo mutaabacada imaamka awliya awlawiyadda la siinayo labada waajib inkastoo aimo badan ay yidhahdaan ha dhamaystiro marka sidii maad yeelin ee waad iska sii wadatay un faatixadii baad sii wadatay iyadoo lagu yidhi dhexda inaad kaga tagtaa iska bannaan ayaad sii waday un imaamkiina uu rukuuco uu kasoo toostay ragcaddaasi way ku dhaaftay salaaddii kaamay burini laakin dee ragcaddaasaa ku dhaafto oo adigan imaamkii ka habsaamay qof daba socda isku tirin mayse qof salaadii intuu ku xidhnaa imaamkii un ka yaro dib dhacay oo ragcaddaasi ay u tirsan tahay iska soo qaadi mayse nin habsaamay baad iska soo qaadaysaan rukuucdaa sooba gaadhin ee ictidaalka kaga xidhay ila u adigan sii dhexda kasii mashquulay taa weeye ta uu sheegaya waxaysu qulnaa wain qara'a xaysu qulnaa yarkac hadduu faatixadiisii wado markaynu nidhaha iska rukuuco dhexdaa kaga tago fatakhallafa bilaa cudrin fain rafaca alimaamu qabla rukuuci faatatu ragcatu salaadi kamay jadina ragcadaas mana tirsanayn wayundabu bacdahu waxaa la suneeyey bacda stiftaax ducadaa markuu mael qofkii xidhay ducadana uu akriyay kadib waxa suno ah acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim waida qara'ta اlqur'aana fastacid biاllahi min الshayطaani الrajiim marka acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim inuu idhahdo wayatacawadu fi kuli ragcati ragcad walba marka uu kaco ee qirada uu akriyayo isticaadada wuu la imanaya wa fi lula akadu ta u horeysa ayay si adag oo dee fii culuumi qur'aan markay culimadu ka hadlayaan qirada maala xalqada lagu akriyayo qaarkoodna waxay idhaahdaan qaari waliba u akriyaya qaarkoodna waxay tilmaamaan ka u horeeyaa un inuu akriyayo oo shaydaanka naarisu ku filay intaas markaas ka u horeeyaa sii muhiimsan sawaan waxaa isku mida bu uhi alimaamu wاlma'muumu wاlmunfaridu wاlmuftaridu wاlmutanasilu xata ljanaazati intaasuu isku xidhiidhiyo o dhami acuudka way wada akriyaya alisticaada intan oo dhami way akriyaya inta uu sheegaya waa hadduu dad tukinayo imaam yahay hadduu ma'muum yahay hadduu keli tukanayo hadduu farad tukanayo hadduu suno tukanayo haddii iyadana uu janaaza tukinayo ama uu ku tukanayaba waa inuu isticaadada la yimaada ilan qur'aanka akrintiisii baa isticaadada loola imanaya wayusiru bihi wayusira dheh malaa xagga hore nasbisan buu ku cadfaya wayundabu an yusira bih isticaadadaa waa siraysanayaa fi siriyati waaljahriya labadaba salaadaada haddii ay siriyatiy haddii kor loo qaadayaba isticaadadii marnaba kor uma qaadayso ninka haddii aad tidhaahdo salaad ku xidhagu oo dabeetana ugu horeyntaba acuudu billahi min ashayطaani الrajiim kor u qaado tacrifanahu kayru faqiih waxaad halkaa ka garatay inaanu fiqi aanaynu dhaadhacsanayn ayaad halkaa ka fahmaysa oo dee maaragtay waarid ma ahaynes in kor loo qaado uma yaqra'u اlfaatixa faatixadii baa loo soo dhaalacay haddaba saddexdaas safxi hore wuxunu kaga soo warramaya un nin istaago xidhay oo istiftaax iyo isticaado akriyay waa ruknigii imisaad markaa niyadii takbiiratulexraam qiyaamkii ruknigii afraad wey kan aynu maraynaan inta kale dee aan saddexda ahayn waa sunni waxa uu akriyaya faatixadii fii kulli ragcatin ragcad walba waa ku akriyaya sawaan waxaa isku mid oo akriyaya faatixada alimaamu waalma'muumu waalmunfaridu dadkaasoo dhan ba wada akriyaya qof salaad isu taago faatixa akriyay dee nebigu waxa uu sheegay in markaa aanay salaadiisa saxayn laa salaata liman lam yaqra biumi lqur'aan aw bifaatixati lkitaab oo waa laga maalmaan walbasmalatu bisinkiina aayatun minhaa aayad kamida wey bisinka xaggiisa dee markay ka hadlayaan waa isku waafaqsan yihiin suuradda la yidhaahdo suuratu tawba in aanay lahayn wax basmalo ah waxaa kale isku waafaqsan yihiin suuratu nabal bisinka ku jira inuu kamid yahay suuradoo aayad kamida wey laakin kan faatixada amaba suuradaha kale birowgooda ayay isku khilaafaan aduu saddex qowl bay ahaayeen qowl isagula waa waajib aayad kamidana wey lagamana tegi karo sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim sabcada la sheegayna ee waa toddobadan aayadood oo bisinku mid kamida uu yahay inkasta oo fan faniga cadl aayaha la yidhaahdo qaarkood de ay kuba daraanba aayadaha kale ku daraan oo bisinka aanay ka dhigin aayad gooniya qaarkoodna aayad gooniya kama dhigaan laakiin qaybta dambe faatixaday qaybiyaan oo aayad ka dhigaan waa sida madhabka shaaficiyada iyagu waa laga maarmaan bay leeyihin waana waajib weeye aayad kamidana faatixada weeyaan qowlka labaadna waxau ahaa maya waxa weeyaan sunni in la siraystana ay tahay qawl daciifaba isaguna waa karaaha in la akriya marka waxay daliishanayaan qolada in xadiidkii uu ninka nucaym la yidhaahdaa warinayay oo nasaa-i ibnu maaja iyo ay warinayaan xaakim saxiixna ka dhigeen qaarkoodna ay ka dhigeen xasan oo markaa leh abi hurayra uu leeyahy salaadii nebiga ayaan idi tukinayaa bisinka ayuu ka bilaabay kolkaa intuu kor u qaaday markii uu dhameeyena intuu dhaartay bu uhi ninka idinku eg salaada xagga salaaddii nebiga idinku sawir og baha marka dee kol hadduu la jehray waa waxa laga qaadanaya in lala jehraya bay leeyihin lana akriyay kuwa kalena xadiidkii anas ee uu lahaa nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cuثmaan baan kutuk ku daba tukaday dabeetana qilada waxay ku bilaabayeen alxamdu lilah lagama fahmayo bay markaa leeyihin in laanu akriyeyn dee bisinka way akriyayeen riwaaya markaa iyada soo aroortay tilmaamaysa in aanay kor u qaadi jirin bisinka ama aanay dee dadka maqashiin jirin riwaayada ilaa sideed cilo ayay usheegaan qolada isilaaxa marka calaa kuli xaal ibnuqayim baa iya dhexdhexaadinaya waxa uu leeyahay labadaba hadyigii nebigay haduu qofku kor u qaado iyo haddii uu siraysto labadaba adaba haddii dagaalba ka bilaabmi gaadhayo haddii aada markaa siraysato oo salaadii ama faatixadiibu dee dhangoostay ninkan isaga ah imaamka ay imanayso siqadaadi lumayso waxa dee jira masaalix iyo mafaasid baa jira inaad mitidown maahe kol haddii masaladu heerkaa ay taagan tahay xagga shareecada inaad iska akrido iskala jaarto wey wlbasmalatu aayat minha aayad kamida weeyaan wa min kuli suuratin suurad walbana waa kamid hayri baraa suurat lbaraa mooyaane oo xikmada looga tegay iyada ay dhowr afar xikmadood sheegaan laakiin cusmaan baa ibnu cabaas weydiinaya o lahaa suuradda waxay ka waramaysaa cadaab iyo dagaal bisinkana raxmad ayaa uu tusinayaa sidaa darteed wixii dagaal ku saabsan laguma bilaabo bisinka wayajibu tartiibuha wa tawaaliiha faatixada in la habeeyo laisdaba dhigo o la tartiibiyo lana xidhiidhiyo ayaa waajiba fain sakata fiiha camdan haddii uu aamuso ogaan buu aamusay faatixada dhexdeeda wa daala aw qasura markaa waxaa gaabtay ama dheeraaday aamuskii faatixada dhexdeeda qofku uu aamusay wa qasada qadca alqiraa qofkani wuxuuna ujeeday inuu qirada faatixada kala jaro aw khallalaha bidikrin ama dikri buu soo kala dhex geliyo siduu ihdina siraata almustaqiima u waday ayuu ihi subxaana allahi wabixamdi wax ku kalifayba aw qiraa'atin min gayrihaa ama wax kale oo uu akriyayo ku dhex darayba ayuu ku dhex daray waxaa kale uu ku dhex darayoo mima laysa min maslaxati salaati salaada masaalixdeedii aan ahayn intan oo arrimoodoo la isku xidhiidhiyo hadduu mid un yeelo inqaacat qiraa'atuhu wayastanifuha kiradii faatixadan u akriyay way ka kala go-dae sheekaasi ha soo bilaabo oo alxamdu dib ha ugu noqdo ha soo bilaabo wain kaana haddii u ya waxaanu faatixada dhex geliyey min maslaxati salaati salaada maslaxadeeda ka ta'miinihi lita'miini imaamihi oo masel waxa uu la aaminsaday markii imaamkii u aamiyi markaad ku xidhatay adigoo faatixada bartankeeda akriyaya oo maaliki yawm iddiin maraya ayuu dabeetana waladalin bu markaasaad adaguna raacid aw fatxihi calayh ama idaa khalida markuu idaa halida dheh imaamkiibaa halad ka dhacay xaggiisa markaasaad ufatxid fatxi dee aayad buu qalday adigoo faatixadaadi akriyaya ayaad joojisato markaasaad utoosid amaba wuu khaldayo markaas wuu kicin kari waayo saad ukicid ilan way way jirtee aw amase sujuudihi litilaawati wanaxwiha akrintii imaamka uu markaa akriyay ayay kasoo baxday sujuudi adigoo faatixadaada dhexdeedii maraya ayuu sujuudo dee waad raacin doontaa faatixada intaad sii xidhato intaasoo arrimood haddii ay yimaadaan aw amase sakata waa aamusa aw dakara wuu xusuustay naafiyan isagii oo isilowsan lam tanqatic intan dambe ma kala go-ayso waa intan uu isku xidhiidhiyeyna ma kala go-ayso markaa kolkan uu aamusay dee camdi may ahayn waxay ahayd macnaha naafiya dee siduu faatixadii u waday buu isilaaweyba ilaa waxaa jira bixi dheh dadka qaar baxa amaba wuxuuba isidhiba waa dhamaystayba aw dakarana bimacnaa ataa dikran wey dikri buu la yimi oo isagoo maalikiya umidiini maraya ayuu tasbiix iyo xamdiya buu galay laakin nisyaan bay markaa kuwii hore iyo kuwani waxay ku kala duwan yihiin kuwii horena nisyaan camdi bay ahayn kuwanina dee waa nisyaan markaa intaasay kala duwan yihiin salaadiisi ma go- faatixadiisi ma go-ayse wuu sii wadaya walaw taraka hadduu ka tago minhaa faatixadii xarfan aw tashdiidatan xaraf buu ka tegay faatixada kamida qofkani ama xafad shida buu ka tegay aw abdala xarfan bixarfi ama laba xaraf buu isku dooriyay lam tasixa salaadiisii ma ansaxayso kiradii ma ansaxayso salaadiina ma ansaxayso dee kolkaa inuu qofkii faatixadii barto weeyaan oo haddii aanu dee cilmi kale ulahayn bal dadka inuu ku dul akriyo garanayo oo loo saxo laxnigiina de waa labe laxni jeliyaha iyo mid khafiya buu ahaaye ka khafiga ahi waxa uu ahaa sifaatkii xuruufta iyo mustaxaqoodii macnaha sifadii laasimada ahayd iyo sifadii caaridada ahayd sida tafqiimka iyo talqiiqii oo kale wayaalahaas oo laga taga ayuu laxniga khafiga ahaa laxniga jeliga ahina de waa shidkii iyo medkii iyo ibdaalulxarfi waa laxni jeliya saa darteed ka waxaa samaynaya de waxaa lagu tilmaamaya anahu umayu bilfaatixa umi buu yahay aqra'ukum likitaab illahi iyo um lqawma aqra'um likitaab illahi tacaala marka laguma xidhan karo dee qofka waa umi cidda dhaanta ayaa tukinaya kii dhaamana dee markaa kuma xidhan dee masel markii u akriyay ayaa waxa uu leeyahay siraata aladiina amcanta siraat oo waxa ancamta dee hamsatulqamciga markaa hamsatulwasi buu ka dhigaya wuu darjinaya oo macnaha waa xadfaya ama waxa uu leeyahay hayr maqalduubi calayhim buu leeyahy waa maqalduubi dee waxay noqonaysaa runtii dee xuruuftiia uu bedelay wey wala da daad buu ahaaye waxa uu leeyay wala daalina buu leeyay daal buu akriyay oo dee wuxuu ka baxayay xaafata lisani maca ma yalihima min aladrar sifa istitaalan la idhaana waa laha wixii oo dhan uu ku dhoobaystay isagu oo waxa uu ka saaraya darafu lisaani maca alxanaki alacla oo daal buu leey wala do dhibkeeday leedahay adigu calaa kuli xaal diintu waa yusri markaa qofku inuu dee kolleyba faa'idaystana meesha ayay taallaa waidaa qaala marka uu idhaahdo wala daalin markuu idhaahdo u dhameeyo imaamkii faatixadii amaba kii akriyayba qaala aamiin aamiin buu odhanaya oo aamiinta ma ka tegayo siran buu odhanayaa fi siriya wa jahran fi ljahriya haddii ay salaadu tahay siriya qofkan faatixada dhameeyey waa inuu yidhaahdaa aamiin oo hoosu akriyaa haddii ay dee uu kor u qaadayana kor buu udhigi doonaa oo xadiidkii saxiixaaba ahaa idaa amana man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min denbi qofka uu waafaqo ta'miintiisii horta idaa amana alimaamu faaminu imaamku markuu aamin yidhaha idina raaciyabay qofka aamintiisa iyo ta malaaigtu ay iswaafaqaan ilahay waa ka dhaafa dembigii hore o dhan dhul dhan baan imaka wixii madhabka xanafiyada haystoo dhan lagama yaqaano aaminta wala daalin markuu imaamku idhaahdo jamac haddaad la tukanaysa aanaad ku feejignayn keligaa un baa soo baxaya keligaa un baa aamin odhanaya markaa kolkii layidhi waasiteena waxay leeyihiin waa siriya bay leyihin aaminta waa la imanaynaa laakin waa sir bay leyihin oo macnaha waa siraysanayna wa yu'minu lma'muumu jahran imaamkii kor buu qaadaya aamintii muqaarinan isagoo la xidhiidhinaya lita'miini imaami fi ljahriya salaadii kor loo qaadaya ee jahriyada ahayd markuu imaamkii yidhaahdo aamiin ma'muumkiina kor buu qaadaya wuu la odhanaya waanay iswaafajinaya oo dee labadu waa inay iswaafaqaan marka waa meesha keliya laga waafaqaya imaamka inta kale waa laga dambeynaya wa yu'minu haaniyan lifaraaqi faatixati mar labaad faatixadiisa marka uu ka baxo aamiin buu odhanaya de imaamkii markii uu aamin yidhi adigu faatixadaadii baad bilowday dee adna la aaminsan faatixadaada kolkaad dhammaysatana dee aamintii way daba taalla faatixo kastoo la dhameeyo aamiin way daba taalla sida loo odhanayaana dee waa sidaa dhigan ee saxeixeynka kusoo aroortay madulbedel in loogu dhawaaqo madulbedelkuna dee xarakatayn bu ahaa aamiin ka dambe caaradula sukuun noqon kara aamiin inkasta oo warash marka riwaayadiisa la eego labada madba u dheeraynayo mid walba sita xarakaad amin isagu labada u dheeraynaya ina aladiina aamanu wuu jiidaya isagu markaan qiradaa la eegin waa xarakataynki aaminna way jirtaayoo dee iska la qabsin karo saxiixa xagga luqada inkasta oo aanay dee xadiid kusugnayn amin aminna way jirtaa la imaalin karo saddexaad waxaa afraad iyaduna in miimka la shido amin waa teen aan umalaynay taasi iyadu macnaheedu ma aha halkanba macnaheedu istajibba ma aha ila imika marka sidaan aamin la yidhaha waa istajib ilahay noo aqbal laakin kolka madkii la dheereeyo ee la shido walaa amin albayt alxaraam qaasidiin weeye macnaheedu oo istajib way ka baxdayba markaa in dee miimka shidkiisa la iska ilaaliyo un baa wanaagsan amin xagga dambe ahayd inay jiidaan horena soo gaabiya uma yundabu liimaamin imaamkii waxaa loo suneeyey dhahda iyo wamunfaridin qofkii keliha fi rakcati lula wathaniya ragcadda hore iyo ragcadda labaad faqad labadaasoo keliya weeyaane bacda alfaatixa faatixada dabeed waxaa la suneeyey qira'atu suurati kamila suurad dhamaystiran inuu akriyo qofki labada ragcadoode hore salaadii afar afarta ahayd adu wixii aan ahayn m guud ahaanba salaadii labada ragcadoode hore in la akriyo faatixada kadib suurad dhamaystiran waana sida waalidka ah ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam u badnayd had iyo jeer salaadihiisa inuu aayadaha gaara akriyo ama uu ku dhameeyo suurad intuu ukala jebiyo may badnayn sidaynu inagu iska yara isticmaalo waa iska jaa-is laakin isaga waxaa badnaan jirtay haba yaraatee inuu suurad kamila akriyo ayaa badnaan jirtay wayundabu lisubxin waduhrin salaadii subax iyo salaadii duhur waxaa sunaa diwaalu lmufasal qeybta qur-aanka mufasalka la yidhaahdo kuwiisa dhaadheer inuu ku akriyo wa casrin wa cishaain salaada casr iyo cishaa'igana awsaatuhu waxaa sunaa mufasalka kuwiisa dhexe inuu ku akriyo wa maqribin salaada maqribna qisaaruhu mufasalka kuwiisa gaagaaban oo qur-aanka culum lqur-aan kolka la eego ilaa lix qaybood bay ka dhiga asabca qiwaal wlmiin wlmathani iyo laba qaybood oo kale iyo mufasal lixdaasay ka dhiga sabcu tiwaal waa toddobada suuradoode hore macnaheedu marka la isku daro tawba iyo anfaal ayay toddoba dhaareeri soo baxayaan qaybta ka hooseysana mi-iin baa la ydhaha waa boqolaanka suuradaha aweeyaan masaaniduna waa kuwa boqolkaa ku ag wareegaya marka mufasalkuna waa subca khamiiseed intay utaqaanin soomaalida halkuu ka bilaabmayay subca khamiiseed m malaha ma isticmaalnayn xagga subca waa suurat lxujuraat marka laga bilaabo wixii ka hooseeya mufasal layha marka intiisa dhaadheeri waxay ku joogsanaysaa suuratu cama awsaat lmufasal camay ka bilaabmaysaa ilaa waduxaa qisaaru lmufasal suuratu duxaa ilaa suurat nas oo suurat ljin suuratu nas duxaa ilaa intaas ayaa qisaar mufasala markii mucaadu dadka ku dheereeyay ka cawdeen dee nebigu waxa u tilmaamayay awsaat almufasal suuradaha dhexdhexe ayuu akriyay ayuu tilmaamayuu lahaa macnaha kuwa maad akridaysa laakiin goorta maaragtay la akriyayaa waxa weeye dadku marka ay sidan soo socotay yihiin halkaasaynu ku joogsan insha allah wallahu aclam